والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وحديث السيد بقولية الطبيعة السقاشة كم طاف كجورك إيا النكاح وأحكامتي iyo aadaabtii wanaagsanayd ee islaamku uu dhigay dhismaha qoyska qoyska iyo nidaamka wanaagsana uu yeelanayo gaar ahaan waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayay sadaaqa ama meherka وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول من أعطى قفك بحية في شداق امرأة روح دمرا مهر كده سويقا صلال حوغا صلالة أو تمرا أما تمر بحية فقد استحل waa xalaashaday farjigeedii cawladeedii meher wuu bixiyey weeye akhrajahu abu daawuud wa ashaara ilaa tarjiixi waqfi inuu mawquuf yahay cala asaxaabi inay raajix tahay buu abu daawuud tilmaamay buuhi ibnu xajar mawquufkani wuxuu tilmaamaya haddii mawquuf la idhaahdo waa qowl saxaabi oo marka saasuu saxiix ku noqone in qofka bixiyo gabadh siiya meher uga dhiga xoogaa raashina salool buu tilmaamay afarkani ama timir wax la cuno uun qofka raashin ka dhige meher ka dhiga xalaal bay u tahay macnaheed waxa weeye meher wuu bixiyey qofkaasi waxuu gabadh ku mehersado wuu yahay afarkan qolyaha qaarkood marfuuc bay ka dhigeen qaarna mawquuf laakiin sida raajixa waa inuu mawquuf yahay mawquuf waa ka aan asxaabiga dhaaf afarkaan asxaabiga dhaafsanayn waxaa markaa aynu ka faa'idaysanaynaa in rukni asaasiya aanu ahayn meherku walaysa ciwadan maqsuudan lidaati mana aha wax lagu bedelanayo gabadha meherku laakiin waa karaamo iyo maamuus iyo hadyad farxadeed sidaa darteed bay inuu yaraado fiican tahay sharcigeennuna aada buu u jeclaysiiyey qofku inuu waxuun bixiyo oo aanu faramadhni gabadha ku guursanin in la badiyana waa la diidayoo si aanu xajarulcafra dhagax lagu turunturoodo oo caqabad ku ah guurka si aanu u noqonin meherku dee haddii la badiyo laakiin kollay meher waa lagama maarmaa waad arkaysa ninkii guurka gabadha u baahnaa inta jeere inuu nebigu ihi iltamis walow khaataman min xadiid war fargal xadiidana ha ahaadee raadi meher buu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبغو ajaaza waxau ogolaadu fasaxay nikaaxa mra'a gabadh in lagu nikaaxsan karoo lagu guursan karo calaa naclayni laba kabood beer kabaa weeye akhrajahu tirmidi wasaxaxah saxiix buu ka dhigay tirmidi wakhuulifa fii dalik saxiixnimadaa uu sheegay waa lagu khilaafayoo ragga qaarkood daciif buu ku sheegay marka daciifka raajixa buu leeyahy afarkan daciifka ahina waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu ogolaaday gabadha in lagu guursan karo deerkaba ah macnaha dee wixii kol hadduu iska hadiyaduun ahaa ixtiraamuun ahaa wax iyadii lagu iibsanaya aanu ahayn haddii beerkaba alla siiyo inantii la guursanayay way noqon kartaa wax meher noqda xadiidkaasina sidaa ah aarkaasina ayuu tilmaamay maca kownihi ضaciifa وعan سهل بن سacdi رaضي الله عanه qاal زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحا أقوري رجلا امرأة كبر بأقوري زوج بل هذي شيلانتها إلا بمفعول بيقاضا رجلا يا امرأة لبضوا نسبسين نبو كل ما نيي قبر أقوري بخاتم فرقل بأقوري من حديد وحديده أخرجه البخ... الحاكم وهو طرف من الحديث طويل المتقدم في أوائل النكاح كتاب كان كتاب نكاح بلوغيس حديث لا رأي نقول صهر مري أي أسل كيس كملها التمس ولو خاتما من حديد وارفرق الحديد نهاها ولكن وركت ما قرآن كوجو مهري أو القرآن كان تبر لكن هذا نيابة السنة يصابك وحوين jirayba nin loogu guuriyey fargal xadiida afarkaasina sidaa ah ayuu tilmaamay bal kan kalena eeg isku dhan bay u wada socdaane wacan caliyin radia allaahu canhu qaal waxa uu cali yidhi laa yakuunu lmahru meherku ma noqonayo aqala mid ka yar min casharati daraahim toban dirham wax ka yar أخرجه الدار قدني موقوفا وفي سنده مقال وحسن يوا ضعيف بوالي لكن علي بن أبي طالب وحت الماما يا مهرك ويران دوان ونقضوا طبان درهم طبان درهم لفتقوا وحسي بلان بدين معها وصاري سير مقاران معلنج هدو يريني يقولوا كاسنا كاسو شاق مقالة دا علينا هل كاسي مرسي سيدي جابر وكالي meherku inuu noqon karo wax u dhigma masaariif qoys ee maalmeed kan kalena waa la macno sharaxooda marun baynu israacina وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور خير الصداق مهر وحا وناكسن أوري لسيه أيسره كأفضد ee u sahlan xadiidkan isagu waa xasan weeye waa heer lagu daliishan karu gaadhay qolyaha qaarkoodna sida xaakim oo kale saxiixun calaa sharti muslim wuxuu tilmaamay raggii muslimiin ay warinayaan uu saxiix yahay imaamu dahabina waa ku waafaqay marka waa saxiix iyo waa xasanba waa layihi almuhim waa xadiid la daliishan karayo oo xujogal ah dhowrkaa xadiid iyo aahaarta asxaabta ka soo arooray marka la isu geeyo waxa ay tilmaamayaan dee meherku inuu ku wanaagsan yahay horta marka hore inay meher lagama maarmaanta haba yaraado in meher ay halka yaradka iyo gabaatiga inagu aynu aada u adkayno in sharcigu uu meherka aada u adkeeyey taasi waa qodob arrinta labaadna waxa weeye ma aha waxa inantii lagu bedelanayo maqsuudan lidaat sidii beecii wax lagu kalaysanayo oo kale karaama ayaynu kusoo tilmaanay sidaa ilaahayba uli waaatu nisaaa saduqaatihina nixla waa shay caqiyo ah islaamku aada buu u dhiriyey guud guurka sidaa darteed baa meherkii la yidhi waa in uu fududaadaa oo qofkii faqiirka ahaa dee caqabad guurka u diida aanu noqonin markaasaa waxaynu ku aragnay dhowr arrimood halkan xoogaa raashina xoogaa timira deer kaba-a fargal xadiida xoogaa daraahima inaha loo dhamiba marka la isu geeyo wuxuuna laga faa'idaysanayaa meherku inuu ku wanaagsan yahay inuu yaraado sidaa darteed ayaa cumar ibnu khadaab waa mustadraku xaakim buu ku sugan yahay afarkaas waana saxiixe ayaa ummadda maalin maalmaha ka mida u khudbadeeyey markii uu madaxweynaha ahaa wuxuu ihi meherka dumarka ha qaaliyaynina فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي هدي أي تهي وح شرف بدن قاليين تيسو أما إلهي أكتيس وحدة الله كعبسي أي تهي وحا إذن كهب ولان لها إنو نخصد النبي النبي أنا مهر كطمر كيسو آتو يرى والله بيه طبان وقتياضات ما لها سوى هانشري العقل أحير بها سداسو afarkaasi saxiix ku yahay laakiin inta dambe ee sheegaysa markuu khudbaddii intaa ku yidhi meherka ha qaaliyaynina nebiguba ma qaaliyayn jirina dumarkiisa iyo hablihiisa wax yarbuu ku meherin jire ayay gabadhi halkaa dambe ka hadashay oy tidhi cumarow ma wax ilaahayna siiyaad noo diidaysa sawka ilaahay yidhi wa aataytum ixdaahunna qindaara qisadaa sheegay intaa dambe ee sheegaysa in gabadhi ay cumar la murantay isna uu qiray inay ka gar heshay intaasi waa daciifatun ama ma sugna bay leeyihin qolyaha mukharijiintu sida axmed shaakir iyo albaniya kuwa qolyahaas intaa horunbaa sugan inuu cumar ka hadlay in la aan la qaaliyaynin meherka ficilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dhaqankii ehelkiisana wuu soo daliishaday marka halkaa la eego haddaba waxaa mar walba wanaagsan waxaa mar walba wanaagsan meherkii in aan la qaaliyaynin oo habluhuna jebiyaan sodahuhuna jebiyaan sodoga iyo seediguna jebiyaan ila gabadho haddii nin wanaagsan ay hesho meher uma baahna wax meher ka badan buu siinba mustaqbalkeedii buu xil qaadayaaba dibadejin buu ku samaynayaa aabbaheedii iyo ehelkeedii buu kala wareegayaa xilkeedii xilkeedii o dhan buu qaadayaa haddii ninku ka xumaadana dee muxuu u fari muxuu u tari doonaa adduun yar oo ay qaadatay iyadii waxba u tari maayo xasan ibnu cali ayaa markii cali uu la dilay radia allahu canhu waardaah madaxweyneha isagii laga dhigay waa xasan ibnu cali ibn abi aalib xasan iyo xuseen dee waa xuseen walaalkii gabadhiisii ayuunbaa tiruun hambalyo maqlay dee in madaxweyne laguu doortae hambalyo allah ma cali geeridiisii baad igu hambalyaysay buuri illa waxa meesha ay keenay waa cali aabbahay geeridiisii dilkii la dilay baa meesha ay keeneen ma taasaad igu hambalyaysay waa kii yidhi waad furan tahay wuxuu siiyey mutca wax aada u fara badanoo adduun ahaa almuhim waxaynu uga soconnaa intay adduunkii sidaa u egtabay tihi mataacun qaliil min xabiibin mufaariq walee waa alaab yar oo ninaan jeclaan kaga tegay bay tiri markaa waxay muujinaysaa dee ninkii kor hadday weyday waxaan faraha badan waliba maal aada u badan oo dahaba ayuu siiyey uu uga dhigay sagooti maxay ii tari bay timar haddaa ninkii waaya marka waa noocaa halkaasaa laga duulaya marka waxba in la qaaleeyo oo tooh iyo faan la geliyo ma aha haddii ninka lagu qaaliyeeyana oo duruufta ay kaga xidhanto arrinku jiqu ku noqdana sidaynu habeenkii dhaweyto soo xusaynay dee gabadhiisa wuu weydiisan karaa inay wax ka dayso heblaayo dee markii hore waa laynagu dhex jire iminka isku keliyaysanaye dee maxay kula tahay waxaasi wuu fara badan yahay waanaynu dee isnahayo dee i naxariisa hadduu idhaahdo bal dib eegid ku sameeya ay wax ka dayso waa ansaxayaa وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوم كبرنا مقع الله إلى تعوذت وحا أي كأعوذ بالليستي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بك أعوذ بالليستي حين أدخلت عليه مركي لوسو حريي آه لدونيين وأروسته habeenkii ay loo soo aqalgeliyey ayay ka acuudu bilaysatay tacnii waxay tidhi haddaba lamaa tasawajahaa kolkuu nebigu guursadu la aqalgalay haa miyaanu wixii ay tidhiba tacnii waxay ujeedaa lamaa tasawajahaa ayay tacawadat tacawudka samaysay fa qaala marka macnaha acuudu billaahi minka bayt ilaahay baan kaa magan galay faqaala markaasaa wuxuu uhi laqad cudti bimacaad laqad cudti waxaad magan gashay ood iga dayratay bimacaadin meel la magan galo iyo cid la magan galo kii ugu adkaa oo ilaahay abaad dee iga hoos gashay fa dallaqahaa markaasuu iska furay wa amara waxa uu faray usaamata asxaabiga la idhaahdo yumaticuhaa ama yumatichaa in uu siiyo mutco bihalaaثati ahwaab saddex maro saddex maroo dhaadheer oo saddex qaydah oo noocii ay xidhan lahayd ee ku xijaaban lahayda ayuu yidhi mutca u sii islaantan magaceedu kaasuu yahay oo reer bani kilaab bay ahayd acuudu billaahi ninka bay nebiga ku tiri markii uu la aqalgalo gacanta ku fidhiyey waa laga yaabaa inaanay nebiga karaahaysanayni ama nacaynine albadow nusrijaal bay idhaahdaane inay badownimo uga yar siibato midhkaasi uu ka siibtay midhkaasi midh ka qarxay buu ahaa umay barheedhin nebigii ilaahay may nabcayne oo meeshaba may timaadeene wayse afkunbaa ka boobay dhow u yara awil nebiguna wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam qof ilaahay magan galay in magangelyadiisaa la jabiyo kolkaasuu yihi dee islaanay waad furan tahay inankii xokaynta ahaa usaamena wuxuu idhi waar bal amba bixiyo mutcasi marka xadiidkana wuxuu sheegayaa in ooridii meherna la siinayo meherka wax ka dheeraadahoo mutco la yidhaahdana la siinayo oo marka la furo waxay leedahay meherkeedii iyo mutcadeedii iyo masruufkeedii iyo mariinkeedii iyo ma'waheedii oo gurigii ay gelayseen gurigay dharkeedii iyo dhuunigeedii iyo gurigeedii ay geli lahayd iyo masaariiftii caruurta meherkii mutcadii waxaasoo dhan baa ninkii laga doonaya in la isugu xisaabiyo la isugu laba daba qabto lagu soo dallaco wey intaasi marka ay u muuqato sidaa eego ee warka wixii hore ee markay wada joogeen uu bixin jiray wax ka badanba in laga doonayo wuu xisaabtamaya wuxuu odhanayaa meeshuba waa kharash bilaa oori ah kharash unbaa dee meeshii kugu dhacay oo ooridii unbaa ku dhaaftay dabeedna wuxuu leeyahay ka noqo dib baan u noqday waan israajacay buu leeyahay taasaa lala doonayaaba waa arrin lagu maaraynayo reerka wada jirkiisa haddii si fudud un laydhaa iska tag dee kolba qaar buu jiri doonaa waayahay marka mutcadaasi wax jira wey ilaahay baa wuxuu uhi walilmuطalaqaati mataacun bilmacruuf xaqa cala almuttaqiin dadka dumarka la furay mataac bay leeyihin mutca si wanaagsan mutcaha loo siiyo qof waliba wuxuu karaya waa xaq la saaray qofka ilaahay ka cabsanaya maba yaqaanaan dadkeena marka la ydhaha mutco iyo wax la sheego war meher maqaloo masruuf maqalee mutcadu maxay tahy annagaa garanayna mabaanaan maqale imikaba maqal aayaddaasaa sheegaysa xaqan cala almuxsiniin xaqan cala almuttaqiin xaqan cala almuxsiniina markay soo degtay ayay yidhaahdeen dee waa run oo qofkii ixsaan samaynaya kii ixsaanka iska daayaana dee uu heli karaa xaqan cala almuttaqiina baa ku xigtoo soo degtay qofka ilaahay ka cabsanaya waa wax lagu leeyahay wey saa darteed buu nebiguna bixiyey calayhi salaatu wasalaam taa uu xasan binu cali bixiyey aynu sheegaynayna mutcadaas ahayd ee faraha badnayd marka iyada meher lama gaadhsiiyo oo way ka yaro tahay dabcan kollayba waa waxse ninkii lagu leeyahay haddii uu waayo waa halkeeda cala almuusici qadaruh wa cala almuqtiri qadaruh qofba waa awooddiisa iyo inta uu karayo sidaa qur-aanka ilaahay uu ku sheegay ixaashkay ka biinaysaa baa la leeyahay adduunku si uunbuu qofka isaga yar dhisaa moralkiisa moralkiisa wuu yar dhisaa qofka adduunku markaa heblaayo waa la furay daasi kaga yar kabanaysa intaasi meherkii iyo mutcadii bay ahaayeen xuquuqdii gabadho ay lahayd baabu waliimati alcurs waa waliimadii arooska waliimat alcurs waa raashin la sameeye iyo diyaafad iyo casuumad la sameeyo weeye marka aroos jiro waliima ayaa la idhaahdaa weliime iyo caqiiqo iyo watiiro iyo wakiiro iyo waa waxyaaba isku baaba aalun baa lagu wada sheegaa waaya marka cariiska iyo caruuska ayaa loo samaynaya cariis iyo caruus caruuskuna waa ninkii cariiskuna waa gabadhii labadaasoo isguursaday ayaa cursi bay galeen casuumadoodaa weliime la ydhaha innagu waxaynu idhaahnaa waa allabari iyo casuumadiiya baynu idhahnaa aclinu nikaaxbe in guurka la muujiyo siyaabaha loo muujinayay ku jirtaa meeshii in wax lagu qalo oo meeshii wax raqihi ka jiraan oo cuncun ka jiro oo dad sii baxaya iyo qaar soo gelaya iyo ilaa meel reer dhan lagu dhisay oo ingeega loogu xiray arrin ma aha marka waa in meeshii ay muuqataa meeshan arrin weyn inuu ka jiro arrin weyn baa lala doonayaa guurkii inuu noqdo saa darteed baa durbaankii waktiyada kale la diiday ayaaba la ogolaaday ilaa dufkii iyo durbaankii inay dumarku kaga yar dandamsiiyaan oo ay garaacaan kaman iyo muusig iyo waxaa maahee laakiin waa waxaa sida shiriikaanka oo kale shiriikaan la garaacayo codkiisa dufkaa leh bahalkaa ee carabtu ay garaacaan noociisa oo kale wey waaya waa sunne samaynteeda sidaynu arki doonno shardi ma aha in wax la qalaa geel iyo adiyo la mid kasta ade in wax la qalaa shardi ma aha wayse wanaagsanta way fiicanta oo sida wanaagsan weeye ee haddii raashin caadiya la sameeyana casuumadu way noqon kartaa iyo allabari wacan anas bni malik radia allaahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رأى وحو أركي على عبد الرحمن بن عوف أصحابي عبد الرحمن بن عوف لورنش لي وحو دشي سكو أركي أثر صفرة آرات مدب عولها كم وضع صفرة وعسانك أثرتنا وآرات عسان دشي سكم وضع أيو أركي waa bidhaan aroos buu ku arkay weeye bidhaan aroos fa qaala wuxuu ihi maa haadaa war maanta bidhaantan kaa baxaysaa waa maxay qaala wuxuu ihi yaa rasuula allah innii anigu tasawajtu mra'a dee gabadh baan guursaday buui calaa wasni nawaatin laftimireed wax u dhigmo oo min dahabin dahaba calaa wasni nawaatin min dahab nawaadku waa laftimireed laftimireed wax u dhigma ama la eg oo laftimireed wax u miisaanna oo dahaba dahab markii la miisaamay laftimireed la miisaana ayaan ku guursaday qaala markaa nebigu wuxuu uhi baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo awlin waar ducayso oo diyaafad same walow bishaah neef aryaba ha ahaado متفق عليه واللفظ لمسلم sida sida marka asxaabiga nabi ku wuri marka lowdani gaayadu ma sheegayso wixii u yaraa inuu yahay ee waxa weeyaan awlin bishaatin bay macnaheeda ka dhigan neef adhiya waa sida wanaagsan neef adhiya ku alla bari waad heli karaysaa waxa ahaa nin xirfadda tijaaradda la idhaahdo ayuu aada u yaqaanayo kolkii ma garan madiine ay u hijroodeen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim waa kii asxaabi kale ku lamaaneeyey asxaabigii kalena si fiican buu usoo dhoweeyey wuxuu yihi war ila qaybso dee awriyahaygana taa doonayso baabaan dee kuu furi deeraha iyo xoolahana barh baan ku siin dee waan ku dejin buui waan ku dejin dadkaaga iyo dunyadaaba ilaahay ha kuu barakeeya dullanii cala suuq war aniga suuquuni tusi buuhi bal suuqa laga ceesho suuqii buu geeyey markiiba saasuu eegay alaabta laga faa'iidayu arkay diraasadii markii uu sameeyey dhaagdhaag in yar kadibba isagiibaaba ooryahanna guursadayba taajirna ah ha ilaa xirfadda tijaaraddu had iyo jeer qofka yaqaana wuu iska kharashaysan yahay waxa aynu halkan ka arkaynaa wixii isqurxinaya qofku uu sameeyo iyo istiilida maalmaha arooska uu yahay ee sharcigu u saamaxayo way iska wanaagsanta aharu sufra waa muuqaal dee dadka aroos aroosta ay yeelan jireenoo dharkiisa iyo jirhkiisa iyo cadarkiisa iyo waxaa ka muuqanaya weya wixii sharcigu u ogol yahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa siduu nebigu asxaabtiisa uga warhayay mid buka iyo mid dhinta iyo mid aroosta iyo waxoo dhan ilaa wuxuu ahaa qof mas-uulahoo madaxa oo asxaabtiisa aada uga warhaya ilaa ka murugaysanaya ka faraxsanba meherka in la fududeeyaa buu xadiidkan saxiixa laftiisu sii akidaya waayo xabad timira waxa u dhigmaa waa wax iska yar waxa habboon in loo duceeyo qofkan aroostay hambalyo uun halkaas ka odhan laydiyo waa ku tahniyadaynaynaa baaraka allaahu laka buu nebigu wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa bikhayr allabarigan casuumadan aroosku inay iyaduna sunnataho mashruucaysa ayaynu halkaa ka aragnay waa qof leedii awoodii neef fadhigana ha ahaato macnaha waa meelaha ugu wanaagsan ama dhexdhexaadka ah meelaha dhexdhexaadka ah ee uu ka badin karaa qof siiba waktiyadan dee duruufta badan ay jirto marka waxaa dhici jirtay un habeenka aqalgalka ayuunbaa la samayn jiray allabariga ah oo maalinta la aqalgalayo halkan inaga dhowr inaga saddex jeer meelahaasay kala noqota ama afar fadhi ayay inaga noqotaa mar waa lagu meherinayaa gabadha oo yaradkiiyo gabaatigaa la kala qaadanaya mar labaadna waa habeenkii xafladda oo isna kharash baa jira sharaab iyo keeg iyo waxaa la cunaya maalinta kalena waa casuumaddii allabariga maalinta afraadna waa fujaankii sodohda so waxaas isma dabahayaan waxaasoo dhanba waa la midayn karaa oo mid quraaba laga dhigi karaa marka inanta la meheriyo uun in la casheeyo la aqal galo warkuna dhammaadaba intaasaaba ku filan haddii sodohdii fujaankaa ay iyada u xiisoonaysay joojin weydana fujaankeedaba in lasoo qadimo oo isagun lagu cashiyeeyo lagu meheriyo waa la isku soo ururinayaa kharashka hadday iyadu tidhaahdo dayn maayo wuu iga go-an yahay kaas dee isagaba soo qadin wey marka isagii unbaa laga dhigay cashadii iyo magaranaysaa meherkii iyo aqalgalkii iyo waxoo dhan ba hada salaam adduunyada waa saasuu macruuf ku yahay waxaan kala kaankaankii ma jira hal mar haddii dhowr aroosayini haddii miduu yahayba mar kale unbaa laga dhigaa habeenkaa la cashaynayo inbaa la meheriyaa la aqalgalaa war ku dhamaada waxaa loogu yeedhayaa dadka saaxiibada iyo aqaaribta iyo jaarka iyo dadka fuqarada ah iyo akhniyada iyo madaxda iyo raciyadda iyo dad isku jiraan waa inay noqdaan intuba waaya tahniyadda iyo hambalyadu waa iska fiican yihi marka qofku dee uu soo booqdo ciddii arooska u ahaa tan dee la isu jiibinayo heesaha iyo waxaan dadka bilaa macnaha ay ku yeedhinayaan macnaha tahniyad ma ahe waxa tahniyadda laga warramaya oo qofkii lasoo booqdoo la hambalyay kawaaridka ah dad soo aroortay sidaasuu nebigu ugu guubaabiyey asxaabiga ah وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحولي إذا دعي أحدكم مرك متكين لو يرو إذا دعي مرك لو يرو أحدكم متكين إلى وليمة على بري واللغة ينون قامين أما عسومة كل كلاو يرو لا يرو كالي فليأتها هتغو متفق عليه waa faral weeye ha ajiibo ha tago walimuslim idaa dacaa axadukum akhaahu midkiin markuu walaalkiisii muslimka ahaa alla bariya casuumad ugu yeedho fal yuujib ha aqbalo alla barigaa cursan kaana ama aroos ha ahaado aw naxwahu ama wax kaleoo la mid ahoo casuumada iyo allabariga ha ahaatee kol hadduu xaflad iyo raashin sameeyo oo u dhaahdo hebelo waan ku casuume ii kaalay waa farale ha tago xadiidkaa nabigu saasuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam macnaha xukumka allabarigaa isagae la sameeyey tegiddiisa in la tagaa inay dee faral isagu sunnadaha iska ahaada laakiin inay dadka loo yeedhay faral ku noqonaysa la casuumay ayaad halkaa ka arkaysa waaya waa kuwa kalena waa isku macnee soo socda eeg وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوحوري شر الطعام راش وحا وقو شر بضن وقو بلايا بضن طعام الوليمة عسومده راشك عسومده أياء شر بضن موناك سنة يمنعها يمنعها وحلود يا من يأتيها عدي إيمانيس ciddii ilanaysay baa loo ayaa loo diidaya laleeya war naga joog kaadh ma haysatine wayudcaa ilayha waxaa gacan loo gacan haadinayaa loogu yeedhayaa man ya'baaha mid la jaanis ma hayo waman lam yujib iddacwata man ya'baaha mid diidaya wey waman lam yujib iddacwata qofka yeedhmada ajiibi waaya ee yidhaan kuu iman maayo faqad casa allaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisaba wuu caasiyey akhrajahu muslim muslim baa wariyey xadiidkaa muslim baa isaguna wariyey casuumada waayo ciddii dhadhanka ku haysay abateedka u haysay u gaajoonaysay ducadu ay ka dhici lahayd waa loo diidaya waxaa loogu yeedhayaa man ya'daaha idaagu waa diidmada man ya'daaha mid le maya maya igadaa igadaa diidaya marka sidaasay ku shar badatay waa haddii dee dadkii baahnaa laga ilaalina haddii la isku dhex daraya dhib ma leh qofka yeedhmada loo yeedhay allabari iyo casuumad loogu yeedhay diidaa ilaah iyo rasuulka u caasiya xadiidkaasi saasuu yihi sii wad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري إذا دعي أحدكم وارمكين هدي عسومة دي على بر الله وياره فليجب بها أتشيبه فإن كان صائما هدو سومي هينا فليصلي هدعي آه فليصلي دي هدعي يوم هدو كده معناه هدعي وإلا صلاة ودعي وإن كان مفطرا هديء أفري هذا آن صومنين فليطعم راشين كدو حكعه وله وحأسقنا ذي مسلم أخرجه مسلم أيضا وله مسلم وحأسقنا ذي من حديث جابر رضي الله عنه نحو كراكلا وقال وحر إن شاء هتو دونه ضعيما وحكعنا وإن شاء هتو دوننا تركها اسكدا يا أبتاد آنو هينينا وحنوصر أيوه muhiimaddu maaha inuu wax cunee waa inuu walaalkii ajiibo u karaameeyu meesha ugu tago xadiidkanina waxa uu tilmaamayaa qofka marka loogu yeedho allabariga iyo casuumadda inuu tago hadduu sooman yahay dee soomkii inuu farayaaaba suuragala ha iska wato ha iska wato haddii uu markaa afuran yahay marka soomkii dee qof jaanis buu ka faa'idaynaya qofka soomani waxaa la tilmaamay in nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam in ducadiisa la aqbalayo dadka ducada ha uga faa'iideeyo ha u duceeyo ilaahay daraaddii buu afxidhan yahay hadduu soomku sunnayeyna xagga dambe aynu ku arki doonaaye waabu cuni karaaba oo wuxuu xaq u heli karaaba inuu iska afuro oo uu jebiyo soomkii sunnaha ahaa casuumadda dhinaca ka galo kii faralkaa laakiin wuu dhammaystiraya wuu ducaynaya hadduu muftir iyuu afuran yahay waxaa ka cuno hadduu aanu cunno abateed u haynina dee ha iska fadhiyaba meesha sheekada ha ka qayb galo marka axaadiidtaa dhowrka ahi waxay dhiirigeliyeen alabarigii inay waajib tahay tegiddiisu dhowrkaa xadiidka xukunkiisa xukunkiisa oo marka qofka alabari iyo casuumad loogu yeedho inuu tegayo ayaa adkeeyey sharcigu haddaba taasi waa maca shuruud maca shuruud bilaa shuruud maaha marka hore sababta loo adkeeyeyna waxa weeye bulshadaa la isku xidhayaa hadiyadda iyo iscasuumidda iyo waxisasiinta iyo waxisuhibaynta intuba waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka isjeclaysiiya dadka waxyaabaha isjeclaysiiya ka mid yihin islaamkuna istaraatiijiyad weyn buu ka leeyahay ummadda isjacaylkeeda inay noqdaan dad isjecel oo isku faraxsano walaalaa mid kale qofkii isaga ahaa ee isxilqaamay ee raashin sameeyey ee kharash garoobay ee kuu yeedhay haddii aada diiddo oo aada u tegi weydo waxaa laga yaabaa inuu cuqdad kuu qaado leannahu ciddii uu isu xilqaamay ee dadaalkan uu sameeyey ee kharashkani daraaddii uga baxay baa u jaray marka wuxuu arkayaa in wax miisaano aanad siinayn oo agtiisa aada aada ugu fududahay dabeetana isagana agtiisa aad ku fududaanaysa dabeedna waba la kala dhaqaajiyey taasaa la diidaya waa qadiyad siyaasi oo ijtimaaciya ayaa ku jirta dee ilaahay iyo rasuulkuu caasiyey baa layihi mar hadduu walaalkiisii muslimkaa diiday shuruuda haddaba jira shuruudo fuqahadu ilaa sideedaba u xidhaa shuruudaha waxaa ka mid a meeshaa iyadee la isaga yeedhay waa inaanu munkar ka jirin munkar wax diinta islaamka ku xun waxyaabaha diinta islaamka ku xun waxaa ka mid noqon kara masalan khamri baa lagu hayaa khamri ayaa lagu hayaa ama wax daroogada ah ama xariir iyo wixii la mid a ayaa meeshu waa meel lagu diri siqayo xariir iyo wixii la mid a waa ku goglan ama fijaamo dahabaaba meesha wax lagu cunaya ama heeso iyo waxbaa laga tirinayaa fanaaniin baa islaba rogaysa ama rag iyo dumar baa isdhex mushaaxaya ama waa meel dee dulmi uu ka jiro kala duduwan xoolaha lagu cunayaaba waa ribo ama waa rashwe iyo laaluush ama dad baa laga soo dhacay waxaa meesha lagu budlinayaba kolkay waxaas yihiin dee qiil baad haysataa aada ku diido shubuhaad ayaa meesha jira waxaase shardigaa lala sii akhriyayaa shardi kale odhanaya munkarkan meesha marka aad aanad u tegaynin ead iska daynaysaa waa marka aanad waxba ka qaban karayn haddii laakiin tegidda aada tagto munkarkaasi ku joogsanayo ama adiga laftigaaguba qof awoodla aad tahay ood suulin karayso dee inaad tagtaa waa waajib laba waaba waa waajib kaleba oo haddaad koox culimaa ku tagtaan haybadiinaaba buufinaysaba wixii cayayaan ahoo dhan waa kan culimadii inaga daaya baa la leeyahy qaar meesha culimadii baa soo gashay garhkii haybadda lahaa baa maraya ayaa ayay leeyihin dabeedna waaba iska kala tegayaanba wixii tuman lahaa dee markaa halkii sharka khayr baa lagu buuxinaya ama qofkani waa qof madaxahoo mas-uulaho dadkii munkarkan samayn lahaa isagay ka mildhaawayaan way ka cabsanayaan joojiya markuu dhaana way kala tegayaan ama waaba waalidba iyo qof laga xishoonayo almuhim munkarka haddaad suulin karaysa waa inaad tagto shuruudaha waxaa ka mid ah in masalan qofkani allabarigu maalinta hore yahay allabarigu waa inuu maalinta hore yahay hadduu laakiin maalinka labaad iyo saddexaad iyo dee waynu arki doonaa xadiidka dambe waajibkaasi wuu dhacayaa shuruudaha waxaa ka mid a inaanad cudurdaar lahayn cudurdaarka waxaa ka mid noqon karaa kan hortiibaamida casuumad kuu fidiyey ama ballan hore aada leedahay dee labada ballanka horaa la tixgelinaya adoo ka soo fasax qaata mooye kama imanaysa shuruudaha waxaa ka mid noqon kara in masaafadii ay fog tahay oo gaadiidku qaado aanad haynin oo mashaqa kaa soo gaarayso masaafadda waxaa ka mid a waxaan leehay shuruudaha waxaa ka mid noqon karaa in dee mid dayn kugu lih jooga meesha ba yidhaha fuqahadu baax mushtariga iminkana sibu isaga wada daymaysan yahay marka mid toosh kugu raadinayey oo gashi kugu lahaa ayaaba meesha kaa helayaba dee intuu ku qabsado ama ku aflagaadeeyo ama ku kala tiriyo ayaabay karaamadaadaba wax noqonaysa meeshaadaad iska joogiye ka dareemayn waxaa ka mid a inaad xanuunsanayso oo aanad meesha fadhigi karayn ama diiqadaad dareemayso waa macduur baata laakiin aada xanuunsatid haddaad fadhigi karayso oo cunada unaad iska daynaysa shardi maaha in wax la cunaa inaad wax wallaahi calooshaa maanta ay xanuunayso oo waxba cuni kari maayo iga daha odhan iska taguun shardi maaha inaad wax cunto meesha xaadirideeda aada xaadiraysu baa looga jeeda iyo waykan ana haa hunaa ama waykan taasaa la doonaya soonku hadduu sunno yahay waanaad waanaad iska dayn kartaa waanaad cuni kartaa goorta aada cunaysaa waxa weeye haddaad aragto qofkan aada u casuuman tahay inuu karaahiyeysanayo soonkaaga war adeer maantoo kaliya aanu raashin kuu samaynay maalintii maxaa soonkaaga kusoo beegay buu kuleeyahy wuuba ku karaahaysanayaa jabran likhaairi qalbigiisa adoo ilaalinaya soomkaaga iska ama soo qalle amaba sidaa ha kaaga tage waa sunne dee iska jabi waa soomka sunnaha waxa uhi dacaakum akuuhum idaa dacaakum akuukum watakalafa lakum kullun kul uma sum yowma inshita maalin kale soo soon waxaa sunnaha qofka noocan oo kale ah in loo duceeyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka macruuf idiin sameeya u duceeya buuri ducadii dee nabigana waad garanaysa akala طacaamakum alabraar waafdara cindakum asaa'imuun wasallat calaykum almalaa'ika dadka soomani agtiinna ha ku afureen samafalayaashu raashinkiinna ha cumeen malaa'igta ilaahay ha idiin ducayso waxyaabahaasaa loogu ducaynaya ducadaa waaridkee nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam laakiin in la yidhaahdo marka ay wax cunaan waar soo xalqeeya oo mawlid akhriya yaa miskiin sawtaa laga hunqaaciyey intiiba maxaa ku hadhayba macnaa dee iyadoonay wax jiraba ahayn marka horeba haddana shardi bay ka dhigaan dadku wax la akhriyayaana ma jire kelimaadkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayuunbaa loogu ducaynaya iyo qofka wixii kale u muuqda inuu reerka ilaahay barakeeyo dadkiisa iyo dunyadiisaba kada maxalla wixii u muuqda isagana intaasaa ka farxinaysa tahay wanaagsanna u ah وايه وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت وحا إلى أو لما النبي صلى الله عليه وسلم نبي واء لبريي معناها ود عيستي آه عسومت بالسمية على بعض نسائه حديث كاسي دام هيا ملام آه وعن ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول طعام الوليمة راشنك الله برد أول يوم ما انت هر حق وي إلا أجيره أما لا ينادى وضروري ما انت هر إلا الله بري وواجب وطعام يوم الثاني ما لك اللباد راشن للسميان سنة وإسكونا أكسيه وطعام يوم الثالث ما لك الصدحال عسي ومدي لسي وضانه سمعة وإستصنمه ومن سمع قفك استسيانا سمع الله به الله تسيادت ساسا ماشي waxaa la diidayaa ee waxa la yiraahdo israafka iyo xad gudubka asubada oo horeysa la isu imanaya waa xaq waa maalinta horewn ee farxada leh ee de qoliyaha qaar koodna de xaq taa waajib ah ka faa'iideysteen de aad ka muhiimka waa qofkii karayawne aad baa haboon maalinka labaadna la baas dib male maalinka saddexaad laakiin de maxaa la wadayaa israaf baa jira meeshiina waa meel wax ka kala go-ilaa yihiin waa casuumadda aloosan ee dadkii loogu yeerayo sidii u faraha badane fiya wey laakiin ta inay wixii soo yaraadaan aroos marka la yidhaha matalan waxaa iska macruufa maalmaha hore oo dhan qofka minxiiskiisa iyo qofkii dadkii xokeynaha iyo dadkii hawsha la wada iyo agaasimayaashii meesha inay iska sii joog joogaan oo wax laga iska sii cuncuno ayaanu noqonin casuumad ballaadhanayn wax way jiraan taa lagama hadlayo ee maalintii hore sidii allabarigu ballaadhnaay oo kale inay saddexda cishaba noqdaan way kala diidayaan in laakiin in koodan qadan loo sameeyo dhib ma leh waa dadkii dee shaqaynayay isagu dadkii shaqaynayay howlfulinta ee meesha ka ag dhowaa rag iyo dumarba maalinka labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad oo loo sii sameeyo dee gurigii bay joogaanba iyagu oo taageeray la jooga kuwa maa شرح حديث كان ده وين سوق هذا نوع وحلتي له يعني ماشي أي نقطة وحمارة قيمة ضرانك يعني أو لما النبي صلى الله عليه وسلم وحديث كصفية بنت شيبة نبي قوة لبري على بعض نسائه تمر كيس قار كود بعسومة السبعي وحكو عسومة كسبعين وحد بمدين من شعير لما دقلي أو شعيرة لما دقلي أو هيرة ayuu dhag ka dhigay laba dheglay ayuu maaragtay ka dhigayba wax la qalay ma jiro akhrajahu lbukhaari intaasubaa la dubay ama laga dhigay raashin la cuno وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم نبقون نقا بين خيبر والمدينة مدينة مقالة مدينة iyo meesha khaybar la yidhaahdo yuhuudda ka xoreeyey boqol iyo konton kilomitir ugu dhowaan ayay waqooyi ka xigtaa madiine wuxuu halkaa ku nagaa labadaa udhaxaysa halaaa layaali saddex habeen meel marka uu cadowga ka buufiyu ka safeeyo calanka islaamkuu ka taagi jiray muddo saddex maalmooda ciddii soo aakhira toosi lahayd ama soo noqnoqon lahayd waana kan wey ilaa meeshaasi guushu ka muuqanayso saddex caalam saddex maalmood iyo saddex habeen buu joogaya yubnaa calayhi waxaa loo dhisay waa sidaynu u nidhaahna inaguba eh dhismaha qoys baa la bineeyun baa looga jeedaay yubnaa calayhi waxaa loo dhisay bisafiya gabadha safiya la yidhaahdo xaaskiisii safiya ayuu halkaa nebiga loogu dhisay calayhi salaatu wasalaam safiya bintu xoyey fadacawtu waxaan u yeedhay buu ihi haddaan anas ahay waa xokaynii nebiga mid ka mid ahe almuslimiina muslimiintii meesha joogay iyo colkii baan u yeedhay ilaa waliimatihi casuumaddii nebiga iyo allabarigii uu sameeyey xaaskaa uu guursaday u sameeyey ayaan idhi waar u kaalaya anasow dadka u yeedh buuha markaasaan aniguna u yeedhay buu famaa kaana fiihaa casuumaddaa kuma buu jirinba min khubsin wax la xooxah budeeno la balballaadhiyey may jirin walaa laxmin hilibna kuma jirinba wamaa kaana fiihaa dhexdeeda ma ahayn ama meesha kama jirinba ilaa an amara wuxuu amray uun bilanbaac masallayaal ama shamaca yara lagu qadeeyo ee raashinka loo dhigo weeye nidacu haa andaacda waar bahalihii yaraa ee miiskii miisaskii yaraa lagu qadayn jiray uun soo dhiga buuri masallayaashii weeye markaa ama shamacan raashinka la dul saaro kaasoo kale ayuun buu yidhi waar soo dhiga halkan qolo waliba midhkii yaraa ay ku qadaynayseen kusoo barbar qabta ka kale fa busidat markaasaa la soo wada fidiyey wixii yaraa lagu maradii bahalkii lagu qadayn jiraa la wada kala bixiyey fa ulqiya calayha waxaa lagu dul tuuray attamru kii kuus timirahayey ee colka ka mid ahaa wuu dul dhigay waalaqitu kii xoogaa caana boodhaahayey gadhoodh la kuuskuusay isna wuu dul dhigay wasamnu kii in subaga hayeyna wuu dul dhigay dee waa muqbaasad weey raashinkaa federationkaabaa la diyaariyey muttafaqun calayh wax la isku hawloo kaleba ma jira dee islaantiibuu nebigu la aqalgalo xoogaa casuumadabaa la samaynaya dee weydinka ah weydinkaas buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin waliba bahashiisi yareeda u laabnayd buu kala bixiyey ka kalena wuu kala bixiyey waa yaro ballaarat markay yaro ballaaratunbuu nin waliba haantiisi yarayd ayuunbuu kaydkii yaraa unbu wax ka soo dhuftay dabeedna waa la isu geegeeyey hee rag fara badan oo ciiddaa le nin waliba sahaydiisii in ka keenay masallayaashii oo dhan baa buuxsamay dee waa lagu soo ururinoo subagii iyo timirtii iyo wixii baa la isku qaadqaatay waxay tilmaamayaan labadan xadiida saxiixa ahi allabarigu inuu noqon karo keegaa iyo sharaabkaa iyo saambuusaha iyo nacnacaa iyo intaa yara isku jirta haddaad tidhaahdo walayaale maalaxda hay soo eeginoo hilib hadooni intaasay inoogu dhantay inta kale reerkaa lagu maalgelinayaae yajuusu way iska bannaanta labada boqol aan burburin lahayn dee aan xoogaa laba bilood masruuf uga dhigay intaan udub cadda nahay udub cad intuu reerku iska cusub yahay raalli ahaad dee waa macalin nin macallin oo madarisad joogay intaasaaba da isaga ku filanba ilan boqolka reerku ku meelaynaya maalmaha hore marka halkaa waxaynu ka aragnay allabarigu inuu sunno yahay farxadina ka dhalanayso waxa aynu ka aragnay oo kale allabariga in lagu leeyahay ninka uun alla wixii maalgelina ninkaa lagu leeyahay hadday iyadu bixisana waxba dhib ma leh maalan way ka jeeb roontahayoo markaasuu yihi heblaayo aan iska tiirine dayaan meesha ku fashilmina yaradkiiyo gabaatigiiyo casuumaddii arooskabay naga bixi dee waa yahay bay ti maxaad ugu diidi markaa oo camiraadii reerka un khayr baa soo kordhay anaa ku filan bay tiri wax alla waxoo dhane ha ka baqi markaasay macalabarigii bixis laguma lahayn laakiin waa sax waxaa halkaa laga fahmayaa oo kale dee in weliimadii waktiga ay ku beegantay aqalgalka ay kusii wanaagsantay aqalgalka ayay kusii fiicantay in la iska fududeeyo wey oo mushkilada iyo caqabad aanay noqon weliimadaa iyadaah inkastoo dee bani aadamka ilaahay kala duwayoo qofba dee itaalkiisu uu tallaabsanayo taajirka cumuumiga ah ee adduunka badan haysta iyo qofka mas-uulka ah ee martidiisu ay aada u badan tahay iyo qofka saaxiibba kooban leh dee lama odhan kale isku mid noqda waa kala badanayaan dabcan oo qofbaaba laga yaabaa meesha uu u baahan yahay ee martidiisu isugu imanayso inay masaajidkii labadii noqoto kharashka ay cunayaana dee uu bato kuwa qaarkoodna hadduu u yeedhi waayo ay ka eed sheegtaan oo idhahdaan adigii baabaan nacasuumin be marka intaa raaligelintooda iyo isugu yeedhidooda ayaaba hawl badan ku noqon kartaba waxaynu halkan ka fahmaynaa qofka guursaday inaan waxba la moodine wax la taro galbeedkaa iyabaa soomaalida galbeedka iyabaa yaqaaneen qofka in la kaalaa la yidhaha kaalo innagana waxaa jiri jiray kaalaa la yidhaha qofka reerka kaca ay macnaha xooluu ka dhammaadaan magaalada kicid baa la yidhaha ka baadiyahana way caydhoobeen weeye waxa loo gooyo xoola xoolaha la siiyo goyn baa la ydhaha goyn areer hebel ha loo gooyo way caydhoobeen cidda guursatana waxaa la yidhaha waxaa la siinaya kaalaa la yidhaha kaalo wareer qoys baa soo kordhae ha la kaaliyo waa taa aynu ka hadlayno udub cad baa la yidhaha magacooda udub cad xunshana xoolamoodday bay dhahaan soomaalida mar hadduu reerku cusub yahay wax waliba wuu ku cusub yahay marka hadduu xunsho meel fadhida arka ari buu moodaya waxalla wixii ka soo horbaxa wuu qabqabsanaya markaa kaalo u baahan yahay marka nebiga way kaaliyeen asxaabtu markanay casuumadda ka taageereen hadda haddii arrintaa loo dhaqaaqo aroos kuu sahlanaan lahay markay u sahlan tahay bil masruufkeed iyo waxaan lagu aroosayo reerka oo dhan ayaa lagaga fillaan lahay boqolka saaxiib uu leeyahay hadduu mid waliba labaatan dollar keena bal ka war waa imisa ma laba kun oo dollar ba labadaa kun oo dollar baa meeshiiba ka saarayaba ninkii saaxiibka laakiin hadduu boqolkoodii mid waliba labaatan dollar doono ka war isagii baa laba kun oo dollar laga qaatay waa kaa caydhoobayba waayo war dee noo dhiig aad aroosatay oo adigan dhalaalaye ayay boqolkiiba leeyihin marka halkaa almunaahada waxa weeyaan waa saacidaad wey bulshooyinka hindida iyaba arrintaasi aada ugu badantay dhaqamada maaragta oo wanaagsan wey marka waxaan la yidhaahdo aynu arkayno ee timirta garata samniguna waa subaga aqidka bahalka aqidka la yidhaahdo waxaynu caanaboodho ugu fasirnay way naga horumarsanaayeeno reer miyigeenna uu ay ka xariifsanaayeen reer miyiga carabta xadaaraday lahaayeen bay ahayd bugii marka had iyo jeer caanuhu badan yihiin ayaa qayb bay warshadayn jireen warshad dabiiciya caanaha waa la dhanaaninayaa halkaasaa la dhigaya dabeedna fudi iyo faar bay noqonaya dhacdeedu way kala baxeen in inina waa faarkii ina waa golmadkii marka biyahaasaa laga shubayaa golmadka ah faarkii baa soo hadhay buurbuurnaa intaa buurbuuran ayaa dusuud waaweyn lagu ridayaa dab baa la saaraya dabkaasi biyii buu ka nuugayaa jawaanaa la kala bixinayaa ama bac ama masalle bacadkaa loo dhigaya way sii qalalaya biyaha laga saaraya si aan bakteriyadiiba u gelin aad bay u qalalayaan marka iyagoo iska kuuskuusan oo wax qoyaanaba aan lahayn ayaa jawaano lagu cabaysanaya afka laga xidhanaya jiilaalku marka uu dhaahirto ee uu adkaado ayaa kolba kuus lala soo baxaya biyaha lagu qasanaya markaasaa lagu cabaysanayaa cunnada iyo raashinka carruurtana la siinaya waa caano boodhe dabiiciya innagana waxa weeye reer hebel marna waxaa la odhan jiray caanahay daadiyaan marna qarax bay ku cunaan labadaa ugamay dhaxayn jirinba imikaabay caana diiqaandee waa la kala farsamo xun yihi marka aqidku kaasuu ahaa waa aqidka sakaad fidriga lagu bixinayo marka gadhoorh wuu ka sii duwan yahay oo dee gadhoorhku waa marxaladii u horraysay intaasoo marxaladood buu maray welibana labeentii bay iska wataan caanahaas ee labeentii lagama saaray وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي كم إذا وحل لقوري مرهدوا أصحاب النبي كم إذا الجهالة لا تضر مقعيس لقران لا يا وحبر ممايه قال وحر إذا اجتمع الداعيان مركا أي لبننا عسومت كوير يا كوكو كلمان فأجب وحا آدياش أقبشا أقربهما بابا ككوكو الباب لو alla barigiisa tag fa in sabaqa axaduhumaa hadduu midkood soo horreeyey fa ajib waxa aada aqbashaayad alla barigiisa tagtaa alladii sabaqa kii soo horreeyey rawaahu abu daawuud wasanaduhu daciifun waalxadiidu xasanun bishawaahidi daciifku marka uu helo waxyaabo kale oo xoojiya waxa uu noqdaa xasanun ligayrihi ayuu noqdaa kor buu usoo kacaa sidaa darteed buu qowlka uu rajaxay sheekhu waxa weeye daciifyo badan oo isu tago xasan noqday inuu yahay la xujaysan karayo wuxuu tartiibinayaa dadkii ku casuumay dadkii ku casuumay buu xadiidku tartiibinayaa see dhowr qofkani qof acyaanta ka mida uu yahay oo saaxiibadiisa ay badan yihiin oo dad badani ku kulmaan waxa uu tixgelinayaa oo dee dad badan oo jaarka ah waal maalmaha had iyo jeer odxiyada iyo ciidaha iyo allabaryadu iska badan yihiin ama casuumaduhu ayuu kani ku yeedhay oo kani buu ku yeedhay oo kani baa ku yeedhay marka dee kollay mid un baad u tegaysaa ma qaybsamayside sidii wadaadkiina keedaanu ajiibnaa odhan mayside waxa weeyaan manaa barigii hore dee culimada waa la barakaysan jiro had iyo jeer meel allabari aan wadaad lahayn inaanu ansixin bay dadku aaminsanayn kolkaa reer hebel baa sheekii u yeedhay reer hebelna way u yeedheen reer hebelna way u yeedhen ilaa afar baa u yeedhay mid waliba duhurkii buu la hadlu yihi galabta waynu caraabayna tuulada waynu ka caraabayna mid walba waa yahay buu tartiibtii baa ka yar xumaatay markii dambe ayaa uu isqabadsiin kari waayey si ay isu qabato bal dabakeedaanu ajiibnaa marka adigu almuhim ka kugu albaab dhow ka kugu albaab dhow ayaad ajiibaysa haddii kii kuu albaab dhowaaba laga soo horreeyey oo ka hore wakti hore uu kusii carbuuntay dee ka soo horreeyun baa la ajiibaya tartiibtaasuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waana tartiib aada u muhiima ajiibidaasina qiimaheeday leedahay aafaadka iyo inkaarahaasina haddaad ajiibto waa inaanay ka dhalanayn ee waa inaad maslaxad soo kordhinaysa oo aanay mafsado imanaynin wax mafsado ah mar walba waa la isu miisaamaya masaalixda iyo mafaasidda xaqii jaarka ayaa sidaa ku wanaagsan xaqii bulshada xaqii qaraabada xaq intoo dhamiba وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxau leeyahay nebi maxamed isagoo tilmaamaya allabariga iyo casuumadaha iyo cunada aadaabteeda wuxuu leeyahy laa aakulu anigu cuni maayo muttaki'an anigoo jiqilaysan rawaahu lbukhaari waa aadaabtii bay tani ka mid tahay qofku hadduu wax cunayo waa inuu aadaab ilaaliyaa tartiib sida systemkan combyuterka oo kale uu sheekhu kuu tartiibinaya oo kolba baabka qayb buu ku marinaya xadiidka mid waliba tarjamo gaara buu ka tarjumaya kii hore xukmu ijaabati dacwa ayuu ka hadlayay xukmu lwaliima iyo xukmu ijaabati dacwa waa kamiyat alwaliima walimadu qadarka ay noqonayso walimada aadaabteedii baynu maraynaa walimada aadaabteeda waxa uu nebigu anigu dad yahow cuni maayo anigoo jiqilka u jiifa jiqilka bal ka warra adiyo jeer marka dee qoladan een jaadka cunaa ay doonayaan inay bahalka aada isugu kala bixiyaan oo sharaabkiisa iyo inta uu cunayaa si ay ugu miisaamanto barkiinuu diyaarsanaya dhankaas u jiifsanaya ilaa marka dambe uurtu buurato marka waa dariiqooyinka keeni kara qofku inuu bahalkii badsado haddii dee mid waliba isagoo jiqilka u jiifo oo uu casuumadii cuno markaa waxaa laga yaabaa inay cidibo ka caraabi kari weydo oo gurigii la dabcinba waayaba ana mid walba hurdaa qabanaysa mutakia waxaa kaloo lagu macneeyey mutarabbican qofka oo si wanaagsan isu kala bixiya se adiga arkayoo iminka qofku marka uu fadhiyo ee lugna uu yar taago lugna uu laabo ama uu kambarhuuro dee cunadii way yaraysanaysaa calooshiibu ayaa jilbaha uu ku soo hayaa laakiin kursigaa aan ku fadhiyo marka uu qofku fuulo waa xikmadday gaaladu kursiga u samaysteen dee galkii yaraayo caloosha ahaa meel halkana buu soo taagan yahay meel dhexuu iska taagan yahay marka wuxuu u diyaar yahay inuu aada u buuxsamo ayuu diyaar u yahay fadhiga uu qofkii saa u fadhiisto lugna uu taagayo lugna uu dhulka dhigayo iyo kaa kursigu aad bay u kala fogyihin marka mutaki-u waa inuu qofku cagaha kala bixiyo oo bahasha u faarumaysto taasi wey aada isugu ballaariy وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحر يا غلام كان يروا سم الله إلهي مقعوا مركض حنيس بسم الله سلاله وكل بيمينك ملك تنكعن وكل واحد عنت مما يليك قيبتك لصحيده وآلابتي أمريهتي ستماته inay aadaabta ilaalisaabay ku wada socon karaan haddii kale intay iskalahayaystaanbay ama islayna ma kala dhaqaajin doonaan marka aadaabta qofkii markuu dadka wax la cunayo ayaa halkan uu ku daray waa aadaab alakli washurbi kole riyaab saalixiinka tafaasiir dheelaada aad ka heli karaysa halkan ee in kooban buu sheekhu ka sheegay inan yaroo markaa ka mid ahaa dadku rasuulku tarbiyeynayay sala allahu calayhi wasalam dhallinyaradii yaryaraa nabiga ka agdhowaa daadiisu aada u yar tahay ayaa xaggan ka darsaday oo xaggan ka darsaday oo midba markuu wax yaroo jeclaysta arka xaggaa kale ka taad saddexdaa aadaabta ka mida buu dhiibay bismillah dheh midigta ku cun qaybta kula xidhiidhana cun saasuu rasuulku yihi waxaad halkaa ka arkaysaa carruurta yaryar inaan la fududaysanaynin la tilmaamayo oo loola hadlayo sida qofka weyn oo kale waayo qofku u hanwen yahay uu jecel yahay oo aqoon uu ka sugayaa kelmadda uu u sheego shan jirba ha ahaadee meel bay kaga dhacaysa iyadoo weliba ay jaaniska inuu ka eegtanayso intuu